markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington oo uu idiin soo jeedinayo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah marka gabadhii warqaddii ayay fiirisay way garan weysay way iska dhigtay danaheeday kasii wadatay marka isagiina markii uu ogaaday in gabadha aysan wax dana ka gelin waa nin rabay inuu bangi dhaco ay suurtogeli weyday kadib markii la fahmi waayey qoraal uu dhiibay mid ka mid ah howlwadeennadii bangigaasi sidoo kale waxaan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waayihii fankee maxamed moogel iibaan
nin abwaana hoo isaguna hargeysa ka tegay inuu ibraahim ay kulmeen dabadeedna ibraahim oo riwaayad u diyaarsan tahay oo doonaya inay tiyaatarkii jabuuti ku dhigo buu ku yidhi niyahow riwaayad baan sidaa kooxdaada hay dhigto waa yahay buu yidhi waa la dhigay haddana waxaa la sheegaa inuu abwaankii sidaa yidhi haddana mar labaad uu codsaday riwaayaddii isaga haddana loo dhigo ibraahim waa ka yeelay mar saddexaad buu codsaday baa layidhi haddana marka saddex markay marayso wuu ku yidhi baa layidhi si kaftana dadka ha iska weynay inaad keli wax garatahay iska dhiga walaal barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington bal dhegaystayaal sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaagu ha inoo dambeeyaane marka hore aynu barnaamijkeenna caweyska ku furanno codka fanaanada xabiiba xasan tooxo afar goys ma waxa iiga daran abigii taxane afar goys ma waxa iiga daran abigii taxane sidadii kashaan weli ogon urka ku hayahaye sidadii kashaan weli ogon urka ku hayahaye afar goysma waxa iiga daran abigii taxaye afar goysma waxa iiga daran abigii taxaye indhahaaga oo shana adraga kaiskay baraaye af lagugu aaminay adraga saaray oogadaye adiga axdiga qahadayo wanadkay yidhiye si uninka ladniga adag kaga soo goayo si uninka ladniga adag kaga soo goayo
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ee codkeeda hallaasiga ay nagu soo gaadhsiinaysa fanaanada xabiiba xasan tooxow islamarkaana aynu barnaamijkeenna hore ugu soconno dunidan aynu guudkeeda ku noolnahay ayay si joogtaa uga dhacaan faldembiyeedyo kala gedisan oo ay geystaan dembiilayaal raba amaba xambaarsan damacyo kala duwan oo iyaga u gaara waxaana ka mid a meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo islamarkaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan faldembiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan kuwaas oo inta badan bartilmaameed u ah budhcadda maadaama ay og yihiin inay lacagi taallo hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaan si damacooga si ay uga dhabeeyaan dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayey inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegey kadib markii warqad hanjabaada oo u dhiibay mid ka mid ah howlwadeennadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay bal ninkaasi oo tallaabadaasoo keliya ta aan ku eekaanin hase yeeshee faldembiyeedyo kala geystay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya sheekadaasoo dhammaystiran
ninkan wuxuu ahaa nin oday ah sheekadana waxay ka dhacday dalka ingiriiska marka nin oday oo waayaroo toddobiyo lixdan jir ah markaa ninkani bangi buu isku dayay inuu dhaco farsamada uu adeegsaday ee uu bangiyadan ula tegay maxay ahayd
sida aan la soconno cabdixakiin tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba wax buu u adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan qaar baa koox koox isu soo raaca qoryo soo qaata qaaraa bistoolada soo qaata kuwaa mindiyo wata marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa si ka duwan ayuu usoo galay bangigii wuxuu ka mid noqday dadkii laynka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay siduu laynka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maaragtay dadka caawiya oo u adeega serviceka u sameeya ama lacagaha siiya ama hadday wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid ah marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka kuu shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray qoraalka markaa maxaa ku qornaa se maxaa uga suurta galay
qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ha isdilin halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa kaama celinaysa xabadda lacagaha meesha ku jira oo weliba toban tobanka iyo labaatan labaatanka iska soo dhiib haddii aadan saa samaynina adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan waxyeello weyn ayaan gaarsiin doonaa sidaas ayaa warqadda ku qorneyd markaa dee gabadh dhalinyara oo soo fadhida bangigii nin soo dul istaagay warqadda hanjabaadda noocaasa u gacan geliyey de waynu garan karnaa xaaladdeeda de ma dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysee
run ahaantii horta xeeladda odayga caadi maysan ahayn intaas markay dhacayaan dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay marka gabadhii warqaddii ayay fiirisay way garan weysay way iska dhigtay danaheeday kasii wadatay marka say u garan weyda warqadda maxaa mmaa maxaa say u garan weyda marka
qoraal farta uu kusoo qoro ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aad runtii aan loo fahmi karin marka qoraalkiia ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa kadibna danaheedii ayay kasii wadatay dee markaa ninkii sidiiba ku dhaqaaqay oo uu dee suuqiisa ku galay mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixiisi inaan waxba ka soconin
ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin markii uu bangigaas ka baxay ee uu sii socday bangi kale ayuu tegey isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadii ay warqadihii wax kusoo qortay mid ka mid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay way ku qalqashay kadibna lacag ay siisay oo ilaa iyo laba kun iyo afar boqol oo pound ah marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay waa saddex kun iyo saddex boqol oo dollar iyo dheeraad ba maxaan ku idhahdaa lacagtaas ay noqotay ay siisay marka dee bangiga hore way suurtogeli weyday kii labaad buu tegay oo lacagtan ka dhacay dee ninkii laba bangi buu isku maray wax sahlan maaha labadaba isku farsan buu adeegsaday midna waa u suurto gashay midna waa suurtogelin dee sidii buu ku fakaday mise waa la qabtay
ninkii markii uu ka baxay ee bangigii uu lacagta ka qaatay bangi kale ayuu sii tegey intii kuma ekaanin bangi saddexaad sidii oo kale ayuu sameeyey wuxuu islahaa kanna bal ku day oo waa intaasoo lacag kale aad ka heshaa halkiisi ayuu kasii watay tuuginimadii iyo dhicii laakiin sheekada way ka duwanayd labadii bangi ee hore bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii ma aragtay kashiirka ahaa ama ama dadka caawinayo fadhiya meesha qasnada ay isku dhaceen waa isqabsadeen marka waa waa isu gacan qaadeen dagaal ayaa dhex maray kadibna wuu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii uga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay markaasay booliisku kusoo qabteen ugu suurta gashay
waa la ribood gareeyey bangigii dambe ayaa laga ribood gareeyey iyo sidoo kalena waxaa la ogaaday bangigii ugu horreeya uu tegena warqaddii ayaa dib loo eegay oo loo analyse gareeyey wixii ku qornaa ayaa laisku gegeeyey waxaa la ogaaday inay hanjabaad ahayd marka booliska ayaa lagu wargeliyey bangigii dambe sidoo kale booliska ayuu wargeliyey marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday sidoo kale haddana baskii kaamirooyin ayaa kusii xirnaa dabagalkii sida loogu waday ayaa gurigiisii lagu tegey baaritaan ayaana lagu sameeyey kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga galayay iyo qoraallo ama warqado caddeymo ah oo fariimaha uu ku qorayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco ugu dambayntii haddaynu eegno dee nin yarba maaha waxaa tidhi waa toddobiyo lixdan jir farsamooyinkanna uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi tamarta ku jirtaan ba caadi ahaynba dee maxaa laga yeelay marka ninkaasoo kale markii la qabtay booliisku gacantiisii soo galay
ninka markii la qabtay waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey marka dembiyadii ayaa ku caddaaday kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo lix sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo ah baree wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo buugga ka qoray allah u naxariistee maxamed mooga liibaan waxaana uu qaybtan cabdikariin inagula wadaagi doonaa qisada mid ka mid a heesaha uu qaado maxamed mooge iyo weliba suugaantii uu ku luuqeeyey waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonaa halkii waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore haddaynu heesaha intaa hore kaga nimaadno waxaa jirta iyadana ood buuggana ku qortay inay jiraan dhinaca suugaanta inay isku wanaagsanaayeen iyo gabayada qiibaheeda kala duwane ma waxaa jira gabayo isagu marka laga yimaado heesta uu ku luuqeeyey oo u qaaday oo codkiisa ku qaaday aad iyo aad ma walaal cabdixakiin u mahadsan tahay allah ku sharfo ilaahay maxamed moogana ha u naxariisto su-aashaada ah ma gabayaa jiray ama uu ku luuqeyn jiray nasiib ahaan inaan gabayo buugga ku qoray maxamed ku luuqeeyo codkiisa aan ku dhegaysanay ha arrintaasi way jirtaa welibana waxa yaab laho aniga aada ii cajabiyey runtii sida uu ninkaasi gabayada uu ku luuqeynayo u xulan jiray midda kale ee aan la qushuucay waxaa kamid a luuqda ama codka uu ku qaadi jiray gabayadaas oo ah runtii cod ya oo qofku kala duwan siiqdii hore luuqda gabayada oo aad moodo macnaha gabay laxan la saaray baad moodaa marka gabayada uu ku luuqeeyey waxaa ka mid a gabay qurux badan oo uu sayidku lahaa si maxamed cabdalla xasan uu ahaa oo la odhan jiray xasano hub qaadaya haddaad naga hagaagayso diigaad kala sara joogsato hirata laabta iyo hilibkaad ku dhici waa midaan laga habaabayna waa tuhadeysiga haatan iyo hiiraan gabaygaas oo kale si qurux badan isagoo maxamed nuuga ugu luuqeyn baa jirta waxaa kale oo jira gabay kale oo uu lahaa allah u naxariistay axmed ismaaciil weriye oo qaasim ku magac dheeraanta gabay aada u cajiib badan oo la idhaahdo macaan iyo qadhaadh waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku warayaalo midabkeeda iyo bidixdayda waa laba mataanood midi waa martiyo soore iyo maatadaad midna waa midiyo xira iyo muryo deebaad gabaygaana maxamed wuu ku luuqeeyaa gabayada kale uu ku luuqeeya waxaa u badan qaasim oo gabay kale oo uu qaasim leeyahay oo ku luuqeeya jiro gobaad waxay la midhataa sagaal gor iyo cawlood ayaa isaguna kamid ah hashan gaaxinaya lahaa gorafka way buuxin gabayadaas qaasim buu markaa ku badnaa cabdillahi sireebamide oo axmed ay walaala yihiin ayaa sida ii sheegay waxaa la saari jiray buuri amba laga dhegeysan jiray istuudiyooyada qaarkood baa shidi jiray sidaasa kaloo akhyaarna ii sheegeen marka hargeysa kamid a axmed nuuga gabayadiisaasoo luuqa odayaal badan baa ii sheegay buuri waanu dhegeysanay laakiin dib uma anaan arag laakiin markaa dhiiga arkeen bay xusuusteen gabayadaas marka ma sidan qoran ilaa afar ilaa gabay ku luuqeeyey marka ma sidan heesaha loo duuba ee loo dhegeysto oo kalea intuu codka uu ku qaado iyadana loo baahin jiro meelaha cajalada lagu duubi jiro oo la dhegeysan jiray
ha sida ii sheegeen istuudiyoda laga dhegeysan jiray marka samiicado waaweyn baa wadooyinka kusoo jeeday bu ilahay magaalada hargeysa marka shanta galabnimo kaleba istuudiyoda qaar saari jireen bay gu idhahdeen oonu ka dhegeysan jirnay waa si wanaagsan cabdikariim marka waa si wanaagsan marka haddaynu taa kaga nimaadno dhinaca gabayada waxaad buugga ku qortay oo jira heesaha waad kala qayqaybisay qeybba gaar baad ayaad u qortay qeyb waxaad jirta iyagaad gaar u soo xushay oo aad u bixisay heesaha furan maxaad magacaa ugu bixisay heesaha furan eed gaarka ugu socday heese furan waa mawduuc waa cutub ka mida buugga amaba heesaha qaybkood aan aan halkaa u sameeyey marka sababtan ugu sameeyey waxa weeyaan heesahu mawduuc buuggu mawduuc mawduuc baan isku raaciyey sidan horeba usoo sheegnay oo kale halgankiiyo fankiisa jacaylkiiyo fankiisa luuqadaha kale qaraamkii saasaan u qeybqeybiyey heeso furan markaa waxaan uga jeedaa waxa weeyaan heeso mawduucyo kala duwana badankana aan qisooyinkoodu qisooyinka nolosha turjumay nolosha ee mawduucyadan maaha xidhan tusaale ahaan waxaa kamid a heesuu qaadayo faysal cumar rushdeeg iyo iyo dararamle iyo oo u qaadayo oo walaalkay dhab iyo dhiigeygiyo dhoofkiina wuu igu dhararayay marka heestaasi waa hees furan oo walaaltinimo iyo aljacayl iyo ka hadlaysa oo aan mawduucyo kala geli karin waxaa kaloo kamid a hees ladhaa raage oo u qaaday axmedee hadaafow inaanu dhalay oo raage la yidhaahdo waktiyada dhowr iyo toddobaatankii iyada laftirkeeda waa hees yar oo markaa dhashay loo qaaday taasna de waa hees furan oo ma aha mawduuc xidhan oo masalan jacayl u xidhmay amba wax kale mawduuc way furan tahay waxa kale oo kamida oo way badan yihin adigu waa dhowr heeso waan garta marka mawdu heesaha furan waxaa lagu bixiyey waa heesa mawduucu buuggu uu xooga saara mawduucyada xooga saaraya waaweyn ee badanka heesuhu ku kala aroorayaan baanay la mid ahayn marka waa mawduucyo kala duwan sida heestii kamankiisa u qaaday waa kamid ah marka waad arki kartaa heesuu kamankiisa u qaaday waa dee mawduuc kale oo oo aan mawduucyadii buugka la xiriirin waan gartay waa si wanaagsan haddana sooyaalkiisii ku jirta markaa magaca ugu dhihi waa gaag haddaynu soo qaadano heesta dadka ha iska weyneyn inaad keli waxgara tahay ha iska dhigin walaale heestaasoo kale dee dabcan waanay muujinaysaa ama dee caqli celinayo qofkii loo caqli celinayo wax loo sheegayo maxay ahayd dulucda iyo nuxurka ay heestaasi ay ku saabsaneed ama sheekada ay ku soo aroortay ma lahaya
kolley sheekooyinku soomaalidu waa si badan bay u sheekeeyaan sida meelo badan ka akriyay aanan kusoo odig ogaali baaritaanka waxaa nin abwaan ah oo ibraahimada horta heesta milaheeda lahaa inkastoo la idhaahdo qaybta qaybta nin abwaan kalaa lahaa marka ibraahim gable wuxuu joogay saguti maxamednima markuu aaday waxaa la sheegaa nin abwaan ahoo isaguna hargeysa ka tegay inuu ibraahim ay kulmeen dabadeedna ibraahim oo riwaayad u diyaarsan tahay oo doonay inay tiyaatarkii jabuuti kudhigo buu ku uri niyahow riwaayad baan sidaa kooxdaada hay dhigto waayahay buu yidhi waa la dhigay haddana waxaa la sheegaa in abwaankii sidaa yidhi haddana mar labaad uu codsaday in riwaayadii isaga haddana loo dhigo ibrahim waa ka yeelay mar saddexaad buu codsaday baa layidhi haddana marka saddex markay marayso wuu ku yidhi baa layidhi si kaftana dadka ha iska weyney inaad keli wax garatahay iska dhigo walaa macnaha dee annaba riwaayada waa haynaa eesu saa kafta kaabay markaa
Ay ku- markii hore ku bilaabantay marka dambena dee adigu heesaha waa la dhamaystiraa uun saasay markaa ku dhamaystiranta marka ninkaasaa loogu caqli celinayo lalahaa dee adduunka keligaa ma joogtide dadkani ma sugaan way Aad hayaan iyo ay aad, soo aad.
bandhigaane adigu macnaha ku celceshin
aada iyo aad marna waa waa waana guud oo dadka oo dhan iminka khusaysa oo mawduuca yar ee ay kaftan ahaanta ugu timid way ka ballaadhan oo ummadda oo dhan bay dee udhaxaysa
wa hagaag heestaasaynu dhegeystayaasha sii dayn doonaa
dadka ha isku weynin dinadkii wax baraa tahay iska dhigin alaale ruuxuu aabisabuu jiray marbaladaarija kishaalay wanaaba makaba hawmiray anigaaba waqtigaa qaad sida weli jirata irkaalayda guri jire waxsiina katihiin walaabu Thank you.
guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
siduu aabii qulqulayo uu adigaa xaribi shibiruhu kawaata siduu aabii qulqulayo uu adigaa xaribi shibiruhu kawaata weydadii wanaliyahay walagaananayo Thank you. Thank you.